بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد رئيس wasaaraha ra-isul wasaarka wasiirka gaashaandhigga bahda saxaafadda saraakiisha ciidamada marka hore waxaan ku salamaya salamka islamka asalamu calaykum waxmatullah barakaatu shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay guulaha istaba joog ah oo ciidamada xoogga qalabka ciidamada xoogga ay ama ciidamada qalabka sida ay gaarayaan shalay iyo maantaba iyo wixii ka horreeyey waxaa la socotay shalay dholal badan oo magaalada ka tirsan in horumar fiican laga sameeyey oo ka mid yahay aada sii gaale oo yani lagu soo bandhigay halkaas godad waaweyn oo ay ku gabanaayeen sidaas oo kale maanta waxaa la socoteen in duulaxaawa si dhammaystiran gacanta loogu dhigay oo ciidamada xooggu gacanta ay ugu dhigeen ilaahaan uga mahad celinayna subxaana wa tacaala waxaan ku hambalynaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kaalmeynaya emisom iyo in guushaas sidaas oo kale waxaa iyadana lagama maarmaana inaan sheegno inay bilaabeen dadka inay qafaalaan dhallinyaro iyo dad waaweyn taas oo muujinaysa jabkooda iyo fikirkooda khaldan maxaa yeelay qof bani aadama in lagu khasbo dagaal waa waxa ugu xumo bani aadam oo sameeya macnaheeduna waxuu naqaa in laga dhigto gaashaan qofkaas macluumaadka rasmiga ah oo aan hayno dad waayeel ah oo toddobaatan jiro ah oo caafimaadkooda uusan fiicnayn in ay soo qafaaleen oo xoog ay kusoo gelinayaan aagaga dagaalka taasna waa khasaaro shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa looma afduubnaa karo shabaab shalay waxay ku gabanayeen diinta islaamka waxaana muuqata inay banaysteen dhiigga dadka muslimiinta ah aysan diin iyo dhaqan soomaaliyeed iyo dowladnimo diyaar u ahayn in loo wada istaago cadowgaas kusoo duulay dalka in layska dhiciyo ciidamada xooggana waxaan ugu baaqayaa inay sii wadaan howlgalladooda xoojiyaan shacabkana badbaadiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baryaynaa guulahaas la gaaray in uu guulo joogto ah ka dhigo oo maxay ahayto ummadda soomaaliyeed ay u aydo waxaana muuqata in soomaaliya qafaalkii ay kasii baxayso laakiin dhammaan waxay nooga baahantay inaan ka wada qayb qaadano dhammaan shacabka soomaaliyeed marka waxaan ugu yeerina arrintaas inay ka qayb qaataan qodobka labaad o aan raba inaan ka hadlo waa qodobka gargaarka bani aadamnimada oo muhiim ah buulo xaawo matalan ama beled xaawo waa meel dadka soomaaliyed wax laga soo gaarsiin karo waa mandiqo istraatiiji ah oo sida aad ogtihiin deegaankaas wuxuu ka mid yahay deegaanada ay saameeyeen abaaruhu marka dadka soomaaliyeed iyo adduunkaba waxaan ugu baaqaynaa in gargaar lala gaaro sidaas oo kale ciidamadii ku dhintayna ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis kuwa ku dhaawacmayna waxaan u baryaynaa ilaahay inuu caafiyo waana geesiyaal runtii arrin taariikhiya u dhintay oo shacabka soomaaliyeed dhiigooda iyo dhididkooda u horay marka ayaga iyo ahaladoodiina waxaan ilaahay uga baryaynaa in sabar iyo iimaan uu ka siiyo dowladduna waxay diyaar u tahay waxalla wixii karaankeeda inay la qabato aad iyo aad a umaxsantiin wasalaamu calaykum waxmatullah barakaatu tafadal
su-aalaha aan jeclahay guubiyo waxay noqonayaan dagaalka qaladkaaga dowladda maanta ay ku qabsatay waxaa la sheegay kaalin muuqata ay ka ciyaareen ciidamada etoobiya oo dabaabaadkooda gaarsaameen magaalada ay la soo galeen oo ayla madax banaan dowladda iyo shaab ay aqiijiyeen gobollo badan oo galgudud ka mid oo goocada ku jiraan etoobiya ay soo gaartay duulaankan shabaab aad ku qaadeen waad sida sheegtay guulaha aad ka gaarteen etoobiya kaalintee lagay ka ciyaartay su-aasha kale aan ku weydiin waxay tahay dadka taageerta dowladda waxa ay ka cabsi qabaan khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgala mas-uuliyiinta dowladda kaasi oo hadda bilowday kuna dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan madaxweynaha adigoo ah iyo guddoonka baarlamaanka bal labada su-aal
aada umahadsantaha ciidamadeenu sida aada ogtiin waxay joogeen xuduudda waxay ka joogeen dhinaca etoobiya shaqada iyagaa qabsaday laakiin waxay ka helanayeen taakul taakuleyn ah dhinaca logisticada arrinta ku saabsan galguduud kama warhayn annaga ilaa hadda ciidamo etoobiyaan oo galguduud jooga arrinta ku saabsan khilaafaadka waxaa laga hadlaa waxaa lagu hadlaya waa sharci sharcina in lagu wada hadlo waa dowladnimo wax dhibaato ah ma laha wuxuuna ku dhammaanaya broseskiisa sharciga marka wax laga walwalaa ma jiraan madaxweyne waa radio muqdisho maxamed muqalim daayir waxaan rabaa su-aalaha inaan ku weydiiyo duugayaasha shabaab oo geeriyooday kuwa ajaanibta ah aada bay u tira badan yihiin qaarkood waxay ula qabseen dhaawacyadooda samaanta iyo jikooyinka maxaad fariina u diraysaa ujeegaasha daliitayaasha ee dangiyada kasoo kala dalo qaban
laba aan u kala qaadno dadka soomaalida ah waxaan ugu baaqaynaa in waxa ay dhibaataynayaan oo ay barakicinayaan oo ay dilayaan waa dadkoodii inay joojiyaan dadka ajaanibtana waxaan ugu baaqaynaa inay guryahoodii aanadan dhibka nagala tagaan annagu ayaga ka hor aan muslimiin ahayn marka diinteenna waxaan ognahay inay tahay diin naxariisa marka uma baahnin dad u fikiraya sida dadkaana u fikirayaan mudan madaxweyne waa axmed axmed maxamed ibiga universa su-aasha rabin aan ku weydiiyey waxay tahay inta badan ciidanka dawladda sida loogu bartay goobaha shabaab markii ay ka qabsaan haddana dib ayay uga soo baxaan howlgalkiinaan dawladda xilligan ay qaaday maxaa lagu macnayn karaa waxaa lagu macnayn karaa in wax laga bartay taariikhii hore waxaana laga bedelay howlahaas aadna ogtiin oo markhaati ka tihiin in ciidamada dawladdu meelihii ay gaareen ay xajisteen waxaad la socotiin saaka ugu dambaysa inay kuliyadda weerar kusoo qaadan kuna jabeen marka istraatiijiye cusub ayay qaadatay dowladdu ciidankeeduna waa ku shaqaynaya
dhawaan xukuumaddu waxa ay sheegtay inay xayiraad ku garbaha mudan madaxweyne garbaha waxaa fadhiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda boodgaarka mudane maxamed cabdullaahi iyo wasiirka gaashaandhigga dhowaan golaha wasiirada shir ay yeesheen waxay ku sheegeen inay ku xanibeen in maraakiibta ama dooyaha siderashik iyo waxyaabaha kale inay ku xirtaan dekalabiyada koonfurta oo ay ka mid tahay kismaayo baraw iyo marka hadda waxaad sheegtay inay jiraan dad isoo qafaalay shalay soo qafaalay marka haddii dadkaasi dowladda cunaqabato inay saarto oo shabaab ay la mid noqoto dowladda oo dadkii raashinka ku degi lahaa uu fududaan waayo maadaama hadda abaar ay jirto gaadiid dekada raashinka qaada kismaayo ugeeribkeeda la tahay soo macquul maaha in dadkii ay taageeraan shabaab oo dagaalka ka qayb qaataan maadaama dowladdii hadda cunaqabatay sida la sheegay ay saartay dadkaas
su-aasha ra-isul wasaaraha ka jawaabi doona laakiin shaygaan raba inaan ku sheego waxa weya shabaab shacabka soomaaliyeed marna shabaab ma taageerayaan
xaqiiq weeye inaan maxaan idhaahdaa aan xanibnay maraakiibta tegaysa kismaayo iyo baraawe oon weliba la kaashanayno caalamka sababtuna waxay tahay kow waxaan ogaanay inay u yimaadaan ciidamo shisheeye ugana kala yimaadaan waddamo kala duwan waa kow labo waxaan ognahay inay tahay ilo dhaqaale oo ganacsi iyaga uga socda marka saas daraaddeed midda dhaqaale waa inaan ka joojino dhaqaalaha dhaqaalahaasna maaha dhaqaalo ummadda soomaaliyeed aadaya waa dhaqaalo toos iyaga u galaya tan labaad haddii wax la isweydiiyey maba ahaba inay yimaadaan waddanka ajnabi ayna ay kula dagaalaan dadkii muwaadiniinta ahaa marka waajib waxaan waajib baa naga saaran in ajaanibta waddanka imaanaysa inaan ka ceshano maxaa yeele kuwii hore aan khaatiin ka taagannahay labo mar midda labaad waxa weeye waxaa lagu maqaala ah inay cararayaan ajaanibta ayna qaadanayaan doomo marka taasna waa xanibeena
saas ugu dambaysa mudan madaxweyne waa tvda qaranka soomaaliya muddo dheer dowladda soomaaliya waxay ku celcelineysay baaq nabadeed iyadoo kooxaha dowladda kasoo horjeeda ugu baaqaysay ingiriiska wada hadalka inay yimaadaan oo dalkan haatan bilowday ee lagu sifeynayo maleeshiyada shabaabka ee ajaanibta soomaaliya usoo fadhiistay muu muuqataa mid albaabkii nabadda lagu xirayo mar haddii ay muddo dheer diidanayeen inay ingiriiska wada hadalka soo fadhiistaan albaabka nabadda mar walba waa furan yahay annaga wixii la gaari karo nabad lagu gaari kara nabadaan ku gaarayna laakiin waxaan nabad lagu gaari karin suurtagal maaha in loo xayirado shabaab shabaabna ma aha dad mustaqbal umadaad ka fikiraayo waa dad ideolojiya ka baxsan soomaaliya wata sidaas darteed ciddii ka waantooda oo usoo jeesata nabadda oo doonaysa inay mataqaanaa shacabkeeda mataqaanaa kusoo biirto dowladda kusoo biirto oo u furanta maasanta